faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn safaaradda maraykanka oo war ka soo saartay weerar maanta lagu qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada maraykanku ay kaga sugan yihiin soomaaliya ee ballidoogle al-shabaab oo guulo wax ku oola ka sheegtay weerar ay maanta ku qaadeen saldhigga ballidoogle ee gobolka shabeellada hoose xilka qaadis lagu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo xubno loo magacaabay xilal kala duwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ay maanta magacowday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo ballanqaad waxqabadle u muujiyey shacabweynaha ku dhaqan gobolka hiiraan ra-iisul wasaare khayre oo ku baaqay in lala shaqeeyo maamulka gobolka banaadir horudhaca wufuud ka qaybgalaysa shirka wadatashiga soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda talyaaniga oo war ka soo saartay weerar maanta lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuweeda oo ku sugan magaalada muqdisho qodobada iyo wixii soo raacayaad ku maqli doontaan iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin ay talaado soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaalaad ee sebteembar laba kun sagaaliyo toban warka caawa waxaa idiin soo saaray anigoo ah jila jaamac jile idinlana socodsiinaya dhanka farsamada waa xasan axmed maxamed iminkana warkii oo dhan aynu ku bilownay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saartay war ay kaga hadlaysay weerar maanta lagu qaaday saldhigga ugu weyn ee ciidamada maraykanku ay kaga sugan yihiin soomaaliya ee ballidoogle warar dheeraad ah ayaa waxaay ka soo baxayaan qarax barqanimadii maanta ka dhacay inta u dhaxaysa kuliyadda jaalasiyaad iyo wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya gaar ahaan suuqa lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxaa lala egtay kolonyo ay la socdeen ciidamada talyaaniga xilli ay socdaal ku marayeen suuqa lagu iibiyo ariga islamarkaana waxaa ciidamada ay wateen saddex gaadiid oo nooca dagaalka ah dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay weerarkaasi iyo weeraro kale oo maanta lagu qaaday saldhigga ballidoog leh ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaay dowladdu sheegtay in weeraradaasi aad loo cambaarinayo islamarkaana sidoo kale ciidamada xoogga dalka oo u diyaarsanaa la dagaalanka al-shabaab ay ka guulaysteen islamarkaana aysan geysan wax khasaare ah taliyaha ciidamada danab oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu faahfaahin ka bixiyey weeraradaasi iyo weeraro kale
ugu hambalyeynayaa weerarkii dicifnimada ahaa ee argixisadu isku soo dayday xarunta danab inay ku samaysay beledoogle ee fashilka ku dhammaaday waxay saakayto saddex saac iyo bar iskuday kusoo sameeyeen xarunta beledoogle halkaas ay usoo adeegsadeen baabuur qaraxyo ah oo ilaa afar gaaraysa iyo dad maleeshiyan oo ay madaxa kas- ka soo khaldeen dhammaantoodna lagu soo afjaray xarunta beledoogle iyagoo aan wax khasaare ah iyo dhaawac iyo dhimasho midna soo gaarsiin ciidankayaga ciidankayaguna si taxadir leh oo kalsooni leh ay uga hortageen iskagana difaaceen waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada weynta nala soo wadaagtay informationkooda iyo xogahooda iyo inay soo aadan yihiin taasoo aanu diyaar u ahayn wakhtiga iyada ay imaadeen markaasna ay ciidankeena u shaqeeyeen sidii ugu wanaagsanayd uguna macquulsanayd dhibaatana aysan naga soo gaarin waxaa jira warbixino beeno ay qorayaan oo leeyihin waxaan soo gaaray meel xiblo iyo garoonkan soo galay taasna waxaan inay caddayn inaysan soo gaarin waxna aysan ka jirin aysan u soo gaarin shan boqoloo mitir xataa aysan soo gaarin garoonka iyo xerada ciidanka midna afartii gaarin ay lagu qarxiyey bannaanka hore ciidankoodana meesha ku dhammaadeen tiradooda gadaal baan kaga soo xaqi jirayna haddii allaha wadi la ogolaado laakiin wax ka laabtay ma jiraanba dhammaantoodba waxa iyaga hayeen ma- isma ilahayn aad awood la kala hartaan marka waxay heli kareen meesha way la yimaadeen mana aysan ku guulaysan inay qorshahooda gaaraan rasmiga ah maleeshiyaanka al-shabaab waxa weeyaan awood ma jirto ama maxaan ku rahdaa caqiide rasmi ay ku dagaalayaan ma jidho waxaa u wanaagsanaan lahayd inay isu soo dhiibaan la tarabiyeeyo wax la baro aqoon iyo nolol loo sameeyo ayna ka soo qayb galaan bulshada isu soo dhiibaysa oo iyaga ka soo gelaysa hadalka taliyaha ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maantay laba weerar oo aan caadi ahayn lagu qaaday magaalada muqdisho iyo saldhigga balli doogle ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay shabaab ka sheegteen guulo wax ku ool ah dhanka kale safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay islamarkaana ay war ka soo saartay isla weeraradaasi ka kala dhacay magaalada muqdisho iyo saldhigga balli doogle ee maanta weerarka ay ku qaadeen dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab warka ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa lagu yiri dowladda maraykanka waxay aad u cambaareynaysaa weerarada maanta ka dhacay balli doogle iyo muqdisho waxaana ay ammaan gaara u soo jeedinaysaa ciidamada soomaaliyeed ee ka hortegay weerarka lagu qaaday fariisimada ciidamada dowladda soomaaliyeed ay ku leeyihiin balli doogle ee gobolka shabeellada hoose ciidamada xooga dalku waxa ay ku guuleysteen inay fashiliyaan ayaa lagu yiri warkaasi ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho weerar caalami ah oo ay dabacsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab inay ku qaadaan saldhigga balli doogle al-shabaab ayaa waxa ay guulo wax ku oola ka sheegteen weerar ay maanta ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanku ay ku leeyihiin xilka qaadis ayaa maanta waxaa lagu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyadoona xubno kale loo magacaabay xilal kala duwan oo ka tirsanaan doona maamulka hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan isagoona u magacaabay xilalkaasi iyo xilal kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaan doona maamulka hirshabeelle wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa xilka looga qaaday guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan khaalid bashiir macalin halka xilkaasi loo magacaabay cali diiriya waxaana sidoo kale xilkii laga qaaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan iyadoona mar kale xilkaasi loo magacaabay sheekh cusmaan xuseen cali oo horey xilkaasi mar u soo qabtay sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday guddoomiyaha magaalada beledweyne maxamed axmed food cadde waxaana xilkaasi loo magacaabay cusmaan dhici sowdhuubow halka xilka laga qaaday guddoomiyihii degmada maxaas waxaana xilkaasi guddoomiye cusub loo magacaabay cabdi muumin cilmi oo isna horey xil uga soo qabtay maamulka hirshabeelle wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa ku saxiixnaa dhammaan madaxda maamulka hirshabeelle sida guddoomiyaha gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maanta ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa ballan qaaday waxqabad iyo cadaalad ka dhalata guud ahaan deegaanada hirshabeelle xilli maantay isku shaandhayn samaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa waxaa soo dhoweeyey isku shaandhayntaasi qaar ka mid ah xubnaha xilalka loo magacaabay ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sheekh cusmaan xuseen cali oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan horena xilkaasi u soo qabtay intii uu shaqaynayay maamulka hirshabeelle oo reediyo cadaado caawa waraysi gaarasiiyey ayaa waxa uu soo dhoweeyey arrinkaasi waxauna sidoo kale ballanqaad u sameeyey shacabweynaha gobolka hiiraan isagoona ballan qaaday inuu waxqabad muuqda muujin doono inta uu xilka hayo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan ee maanta ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle sheekhu cusmaan xuseen cali waxa uu ku dheeraaday arrimaha gobolka hiiraan iyo xaaladaha kala duwan ee xilka qaadista iyo isbedelada lagu sameeyo gobolka hiiraan waxuuna sidoo kale sheegay isagoo ku sugan magaalada muqdisho in marka ugu horreysa uu yimaad gobolka hiiraan uu ka bilaabi doono howlihiisa dhaqdhaqaajinta arrimaha lacagaha shilinka soomaaliga oo laga qaadan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyo arrimo kale oo muhiim u ah isu socodka iyo weliba horumarinta gobolka hiiraan waa ummaddaa loo waadeyna waa wax kale maaha waa waa ummadda loo waadeyna waa wax fiican oo shareecada islaamka ay ogoshahay oo aqliyan ay aad u wanaagsan tahay marka dee intaas marka waa waa soo dhaweyn waadaa usoo dhaweyn aad iyo aad umahadsan tahay horta saddex jeer weyn laba jeer waa laakiin markii hore ayaan aad ugu baahay oo wakti hore xeerka waraal waktiga waxaa hor marka hore magacaabay xasan sheekh ay magacaabay ilaa adigu inshayaala la dhisay inshayaala kabacdii sidii loo magacaabay cali cabdallah cisable ilaa wakti gudaa kusoo gaaray marka waa hal mar markii labaadna hadda waayo marka insha allah diin yaraada kulli hadda anigu gobolka waa leegi yaqaanaa nin hadda muctarafka aan ahay nin hadda arrimaha bulshadana aad u yaqaanaan ahay oo ilaa heer jaamacadeed ooga soo baxay shay marka dee hadda ka horna dowladihii hore kumeelgaarka ee baarlamaanka soo noqday marka insha allah diin yaraado waxaan un hadda rajeynayaa hawshii hore aan qab meeshii ii joogtaan u dhahay marka inaan sii dhamaystiro oo marka dee baahida bulshada waan kaadi jiraan baahida bulshada waana waxti qoseeya waaye xaggii waxbarashadii xaggii caafimaadkii xaggii barakacayaashii gargaari u baahan yihiin xaggii biyona mikaa loo baahan yahay xaggii amnigii yani bariiska waxaan la leenahay xiriiraan la leenahay sidaan oola shaqayneen marka shaqada ugu weyneysaba hadda baa marka laga fiiriyo gudiyaa gobolka laga reebo meesha ugu weynta ee ciida tahay marka saasaan arkaa marka in mar labaad dambe soo magacaban waxaan arkaa yani runtii in la yamaari waayey oo qibadiigii iyo siyaasadii aan wax kuuli jiray aad iyo aad loogu baahday taasaan dareemaa waxaana ka dareemayaa insha allah xambareed isoo gaaraysa telefoonadaba iga soo waxaayo oo riirina iga soo waxaayo runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay adiga waa kaaga mahadcelina runtii raadiyo cadaado marka insha allah hadii ilaa yidhaahdo kulli markaan tago ayaan arki doonaa meesha aan aaga soo tegin ma wax baa lagu daray mase waxaa laga dhimin haddii wax lagu darayna meeshaan kasiilan doonaa haddii hor dabcan insha allah koraan usoo qaadi doonaa hadii ilaa yidhahdo aad iyo aad aan u mahadsan tahay inta badan mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu sameeyaa isbedello kala gedisan iyadoona xilka qaadis iyo magacaabis ay ku jirto wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan oon weydiinay waxyaabaha uu ku dhaqaaqi karo haddii mar kale xilka laga qaado ayaa soo dhoweeyey xilka qaadista iyo xilumagacaabista lagu sameeyo mas-uuliyiinta gobolka hiiraan waxa uuna tilmaamay in xilka qaadis kasta oo lagu sameeyo iyo si kasta oo xil lagu magacaabo ay muhiimadiisu tahay qabashada howlaha baniaadamnimo ee gobolka hiiraan taas maaheen xilka dee iska meerta waaye oo xilka qaadistiidana saas kuma salaysneen oo waxay ku salaysneed waa ogtahay annaga hadde degaan doorashadayna xildhibaan baarlamaana meesha noo joogo xildhibaanadii unbaa xoogo yani ayaga dhexdooda iska qabsi iyo isfiiri iyo daabadsheegi baa la fiiriya aniga hadda waxaa waaya ninkaan xildhibaanka federaalka ah ayaan isku heednahay marka waxaa meesha soo gashay dee heerta aniga hadda aan kasoo jeedo gaarka ah waxay haystaan baarlamaanka federaalka haystaan saasaa marka aniga marka hore leega soo qaaday laakiin hadda baahi aa imaataa la leeyahy marka sida hadda igu soo hirgeliyeen raggii shalay iga qaaday ra-iisul wasaaraha dalka xasan ali khayre ayaa waxa uu maanta ku baaqay in lala shaqeeyo maamulka gobolka banaadir si gobolka banaadir uu u noqdo goob ammaan ah ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre oo ka qaybgalay xaflad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud cumar finish waxa uu ka dalbaday inuu dardargeliyo howlaha horumarinta caasimadda muqdisho ra-iisul wasaare kheyre ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay lagama maarmaan tahay in magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay noqoto goob ka hormarsan guud ahaan gobolada soomaaliya maadaama ay tahay caasimadda hooyo ee soomaaliya waxa uu shacabka ku nool magaalada muqdisho ka dalbaday inay si qaasa ula shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya si looga guuleysto arrimaha horumarinta caasimadda muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhankiisa sheegay in shacabka magaaladu ay ku jiraan dhibaatooyin badan isla markaana wax looga qaban karo la shaqaynta maamulka iyo hay-adaha dowladda soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa haatan waxaa sugaya ballanqaadyadii uu sameeyey shacabka muqdisho ka sokow kuwa uu hadda fuliyey waxaana ka mid ah ballanqaadyadaasi furitaanka wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho oo xirnaa sanadihii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay dowladduna ay sheegto inay ku xaqiijinayso amniga caasimadda muqdisho guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinta mudanu intaa waxaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray tan iyo kulanti dambe habeen wanaagsan